wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee dowladda hirshabelle mudane liibaan cabdiraxmaan cali ayaa ka warbixiyey waxqabadka wasaaradda lixdii bilood ee ugu dambeysay isagoo sidoo kale iftiimiyey muhiimadda iyo faa'iidada dhismaha golayaasha deegaanka ay u leeyihiin bulshada reer hirshabelle saa ogtahayba waxay haysaa shaqo aada baaxad sarreysa oo baaxad weyn sanadka hadda aan ku jirnaa waxay gaartay guulo aada u waaweyn oo maaragtay xagga horumarinta deegmooyinka iyo deegaanada waa horreyntii waxaa horta mar walba wasaaradda arrimaha gudaha ay u taagan tahay la tashiyada iyo wada shaqaynta bulshada iyadoo arrinkasta iyada wasaaradda arrimaha gudaha waxay u taagan tahay wada shaqaynta iyo maaragtay arrimaha bulshada bulshada degmooyinka guud ee dowladda hirshabelle sidaa la socoto wasaaradda arrimaha gudaha waxaa u qabsoomay sanadkan hadda ku jirno inay ka shaqaysay in kow horta la sameeyo kormeer guud kormeero aada u baaxad weyn ay degmooyinka dowladda hirshabelle ka sameysay taas markaa ay ugu wajahadeeda ay tahay ama ay ugu gol leedahay inay ogaato baahiyaha dadka ku dhaqan degmooyinka hirshabelle arrintan oo ah golaha deegaanka in afar degme la dhisay oo golo deegaan oo degmada caasimadda ee dowladda hirshabelle ee jowhar ugu horeyso waxaa kaleento oo laga shaqeeyey in la dhiso degmada warshiik ayaa ugu horeysay dan dana mar labaad in warshiik haddana la dhisay taasna waxay ay maaragtay ku tusinaysaa in bulshada degmadaas ama ay fahmeen in golo deegaan ay leeyihiin in horumaradii iyo bulshadaas inay ayaga isku tashtaan oo ayaga ay wada shaqeeyaan sidoo kaleento waxaan xooga saarnay in degmada maxaaseed in ayadana sidoo kaleento loo dhiso golo deegaan walow ayadana xoogaa dee xaalada markaas jiray awgeed ay dib ugu dhaceen laakiin bulshadii ay ogaadeen in golaha deegaanka ay wax badan maaragtay uu qaban lahaa uu tari lahaa ay weliba codsanayaan in mar kale dib looga laabto loo process gareeyo in golo deegaan loo sameeyo taasna waa ku hollanahay iyadana sidoo kaleento waxaa kaleento qorsheynay oo aan ugu talagalnay in haddana aan dhisno degmada mahad waxaan u dhisnay golo deegaan oo ay bulshada soo dhaweeyeen oo aad ka arki karteen tviyada ayagoon la qasbaynin oo si iskood ah